bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan waa shan iyo tobanka mey sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa magacaabay guddi lix iyo toban ka kooban kuwaas oo ka kala tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya islamar ahaantaasina kasoo shaqayn doona xaluhelidda arrimaha jubbooyinka oo arrimahoodu ay si aada u qasnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey xubnaha guddigaasi waxaa horkacaya mudane cabdi guhaad jaamac axmed oday oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya waxaana kamid ah xubno xildhibaana iyo madax kale oo xukuumadda soomaaliya ka tirsan xubnahan oo dhowaan la rajeynayo inay kismaayo u kiciyo timaan ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay la kulmi doonaan maamulka kumeel gaarka ee magaalada kismaayo kuwaas oo kala arrinsan doona arrimaha siyaasada dowladda soomaaliya ku wajahan jubbooyinka iyo sidoo kale sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadka ka dhex aloolsan kismaayo iyo guud ahaanba jubbooyinka ee maamul samaynta tani waxaa imaanaysaa xilli dhowaantan la hadal hayay in dowladda soomaaliya ay si hoose ugu magacooday maamul kumeel gaar ah gobolada jubbooyinka kuwaas oo diyaaradii sidee dhowaan la sheegay in loo diiday inay ka degato magaalada kismaayo iyadoo dhinaca kalena sidoo kale jireen odayaal dhaqameedyo kismaayo u aadi lahaa in ay xal ka gaaraan arrimahaasi oo iyaguna mar kale garoonka kismaayo laga soo celiyey isbuucii lasoo dhaafay sidoo kale kismaayo waxaa ka socda shir oo dhowaantana la rajaynayo in ergada shirkaas ay doortaan madaxweynaha maamulka jubbaland iyadoo taasina ay dowladda soomaaliya si aada uga soo horjeedo ayna markaasi doonayso in arrimahaasi la joojiyo oo shirka maamul sameynta gobolada jubbooyinka ee kismaayo ka socda loo bedelo hadda shir dib u heshiisiineed dabadeedna la isugu yimaado shir kale oo dowladdu ay garwadeen ka tahay dowladda kanada ayaa shaaca ka qaaday in ay dib u bilaabayso xiriirkii kala dhexeeya dalka soomaaliya kaas oo muddo labaiylabaatan sana aan shaqayn wasiirka arrimaha dibadda dalka kanada john berd ayaa waxa uu hadalkaasi sheegay talaadadii mar uu la kulmay danjiraha qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan agostin mahiga ee xafiiska kasii tegaya tan iyo wixii ka dambeeya bishan may waxa uu sheegay john berd in sidoo kale danjiraha dowladda kanada ee kenya u fadhiya david angel uu noqon doono danjiraha sidoo kale kanada u fadhiyi doona soomaaliya markaasi cilaaqaadka iyo xiriirka labada dowladood dib loogu soo celiyo waruu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda dalka kanada ayaa sidoo kale uu ku sheegay in mahiigayo isagu ay ka wada hadleen arrimo kale oo khuseeya horumarkii laga gaaray hanaankii geedi socodka nabadda ee sanadkii lasoo dhaafay iyo sidoo kale abuuritaanka dowladda cusub ee dalka soomaaliya oo taasoo doonaysa in guud ahaanba dalka soomaaliya ka taliso kana hana qaado dalal dhowr oo kale oo reer galbeed ah ayaa hore u aqoonsaday dowladda soomaaliya waxaana dowladaha mareykanka iyo ingiriiskuba ay sheegeen inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dowladda cusub ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa maanta soo dhaweeyey in xafiiskii tababarka ciidamada dowladda soomaaliya ee dalka uganda lagu tababari jiray midooda yurubn ay tallaabadaasi qaadi jireen loo soo wareejiyo magaalada muqdisho munaasabad ka dhacday garoonka diyradaha ee aadan cabdulle ayuu madaxweyne xasan sheekh warbaahinta kula hadlay isla mar ahaantaasina uu kusoo dhaweeyey saraakiisha midooda yurub iyo kuwa midooda afrika ee arrimahaasi u fududeynaya tababarka ciidamada dowladda soomaaliya dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu si weyn uga hadlay ahamiyadda shan iyo tobanka mey ay soomaaliya u leedahay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed isagoo sidoo kale midooda yurub maalintan mid la mid ah ugu hambaliyeeyey maxamed nuur amiin wariyaha rediyo wardheer ee magaalada muqdisho ayaan goordhow la xiriiray bal aan weydiiyey in uu sharaxaadii naga sii madaxweynaha iyo xubnihii uu kusoo dhaweeyey magaalada muqdisho aad iyo aad ayaad umahadsan tahay jamaal axmed cusmaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa iyo wasiirka arrimaha wasiirka difaaca ee dowladda soomaaliya oo wada socda ayaa maanta waxay saxaafadda ku qaabileen marka ugu hore hoyga madaxtooyada kadib kulamo oo ay halkaasi ku qaadeen waxaa madaxweynaha iyo saxaafadiiba isku raaceen dhanka iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyadoona halkaasi maanta lagu soo dowladda ay kusoo dhaweyneysay xafiiskii qaramada midoobe ee xafiiskii u n k ee tababarada ciidamada dowladda soomaaliya oo halka maanta loo soo wareejiyay dalka soomaaliya wuxuuna madaxweynaha arrintaasi ka muujiyey arrin farxad aada u weyn asigoona ku tilmaamay madaxweynaha isbedelkii dhabta ahaa ee soomaaliya iyo sidii ay u codsadeen in loola shaqeeyo oo yurub sii dardergelisay buu ku sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya asigoona halkaasi kula hadlay saraakiisha saraakiil siddeetan kor u dhaafaysay oo ka socotay wadamada midooda yurub kuwaas oo soomaaliya u yimid sida u tababar midowda yurub ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya sida wanaagsan ay ugu dhiiradeen in ay soomaaliya usoo raraan tababaradii ciidamada dowladda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya lagu sii jiray dalka uganda waxauna madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay arrintani inay sii dardargelinayso isbedelka haatan ka jira dalka soomaaliya oo dowladda soomaaliya lagula shaqeynaya inay isbedel la imaado waxauna madaxweynaha aada usoo dhaweeyey kudhiiranaanta midowda yurub ay ku dhiiradeen inay xafiiskii tababarada ciidamada qalabka sida soomaaliya loo soo raro dalka soomaaliya sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sarkaalka ugu sarreeya ciidama saraakiisha maanta muqdisho soo gaartay ee tababarada siinaysa ciidamada dowladda soomaaliya ee qalabka sida wuxuuna ka warbixiyey sida ay ugu dhiiradeen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay soo gaaraan magaalada muqdisho gudaha dalka soomaaliyana ay tababaro ku siiyaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa goobta ka hadlay uqeybsamaha midowda yurub ee africa si aad ah u ammaanay waxqabadkii dowladda soomaaliya muddadii yareed ee ay jirtay madaxweynaha ayaa sidoo kale isna goobta ka hadlay asigoona aad usoo dhaweeyey bogaadina usoo jeediyey ciidamada saraakiishan ka socota midowda yurub waxaana goobtaasi maanta laga taagay astaamaha wadanka calanka wadanka soomaaliya iyo sidoo kale calanka midowda yurub iyo kan midowda africa waxaana ay goobta aheed goob far si aad ah loogu soo dhaweeyey sidoo kale madaxweynaha waxa uu tegay meel lagu diya munaasabada xalfad ay ka dhacaysa ah maalinta midowda yurub oo shan iyo tobanka may ku aftaysan waxaana muddo ko iyo laba laba iyo labaatan sano kadib soomaaliya laga xusay maanta in loo dabaaldega maalinta midowda yurub oo ah xilligii yurub ay aas-aasatay sida meesha dad joogay ay ay xaqiijiyeen sidoo kale jamaal wuxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u mahad celiyey dhalinyarada soomaaliyeed maadaama maanta ay ku beegan tahay aas-aaska ururkii s y l ee gobonnimo doonka soomaaliya ahay ee kun sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii la aasaasay wuxuuna dhalinyarada ugu mahad celiyey sida wanaagsan ay uga qayb qaateen xornimada dalka soomaaliya sidii loo heli lahaa asigoona tilmaamay xasan sheekh maxamuud in ay saddex iyo toban wiiloo dhalinyaro ay ku dhiiradeen in dalkani ay gaarsiiyaan horumar ayna ka saaraan dhibaatadii gumeystaha uu ku hayay dalka soomaaliya aad yaad buu umahsan maxamed nuur amiin
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardeer maamulka somalilan ayaa si adag uga hor yimid go-aankii qaramada midoobay iyo hay-adda duulimaadyada caalamiga ee maalin ka hor muqdisho ay ugu wareejiyeen la socodka duulimaadyada hawada soomaaliya iyo qadida xashuuraha diyaaradaha isticmaalaya hawada soomaaliya dowlada soomaaliya waxaana arrintaasi darteed ay maamulka somalilan sheegtay in ay si kumeel gaar ahaan u joojisay deeradihii qaramada midoobay ee imaan jiray deegaanada somalilan wasiirka duulista hawada ee maamulka somalilan maxamuud cabdi xaashi oo shir jalayd ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ku eedeeyey hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan horumarinta mashaariicda u n d p iyo dowladda soomaaliya inay ka baxeen ballanqaad ahayd buu yidhi in la sameeyo guddi ka wada kooban dowladda soomaaliya somalilan iyo u n d p kaas oo la socon doona hawada soomaaliya waxa uu maxamuud xaashi tilmaamay inaanay aqbali doonin in hawada somalilan lagala socdo muqdisho u n d p ayaa xafiis ay maamusho oo ku yaala magaalada nairobi lagala socon jiray duulimaadyada isticmaala hawada soomaaliya iyo qaadida canshuuraha diyaaradahaasi kaas oo howshaasi qabtay wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya horuraantii sagaashamaadkii shalay ayaa madax ka socotay qaramada midoobay hay-adda duulimaadyada caalamiga iyo dowladda soomaaliya waxay isla garteen in muqdisho ay dib ula wareegto howsha la socodka duulimaadyada dalka soomaaliya isticmaalayo qaadida canshuuraha intuba wasiirka duulista hawada ee somalilan ma aanu sheegin inta ay socon doonto xanibaada ay kusoo rogeen duulimaadyada qaramada midoobay ee deegaanada somalilan tegi jiray waxaase uu sheegay in xayiraadaasi ay maanta bilaabmi doonto shan iyo tobanka may ku astaysan somalilan ayaa sheegtay inay ka go-day soomaaliya inteeda kale muddo labiyo labaatan sano ku dhow iyadoo ilaayo hadda aysan jirin cid si rasmiya u aqoonsatay goonistaagooda dowladda soomaaliya ayaa soo dhaweysay inay dib u hesho la socodka iyo maamulka duulimaadyada isticmaala hawada soomaaliya warkii oad ka dhegaysanayseen radio wardheer kheyrta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa